Machadka Culuumta Sayniska iyo Tiknoolajiyadda Rajo, oo ka mid ah machadada lagu barto culuumta sayniska ah ee ku yaalla magaalada Tani Jowhar, ayaa ilaa iyo lix group oo arday ah u daahfuray tartan aqooneed kor loogu qaadayo xirfadda hadalka ardayga, kaas oo sanadkiiba mar la qabto. Cumar Xasan Cusmaan ayaa Radio Isnaa kaga warramay waxyaabaha ardaydu ay ku tartamayaan.
maanta waxaa sanad walba wuxuu qabtaa iskuulka ama macadka rajo tartan aqooneed lagu magac daray capacity building program kaa oo maanta qorutiirkiisa inoo furmay oo mid tahay taariikhdu maanta afarta bisha disembar ama tartanka sida saxda ah wuxuunu bilaabanayaa shanta bisha disembar maanta keliya waxaa inoo dhacay ama inoo furmayo tartanka wejigiisa hore ee loogu magac daray tartanka nidaamka lagu bilaabo lahay ee loo yaqaano qortiirka tartanka waxaan rajaynayaa dhammaan ardayda kasoo qaybgelayso macadka rajo ama tartan aqooneedka loogu magacdaray capacity building program dhammaantiin waxaa idin rajaynayaa guul ee dadaal oo keliya dhammaantiin waxaa tihiin guulaystayaal mar walba waxaa idin leeyahay dadaalkii idinku naqaano muujiyo oo keliya qaar ka mid ah ardada tartanka loo qabanayo ayaa soo dhoweeyey in tartankan ay ka qaybgalaan asalaamu calaykum magacayga waa nisi axmed waxaan ka mid ahay ardayda dhigata iskuulka rajo maanta waxaa nasiib u yeeshay inaan maxay heeto ka mid noqdo lixda gruub oo u tartamaysay tartan aqooneedka waxaan ahay tiam liaderka oo suber star waxaan rajaynayaa tartanka fiinaalkiisa inaan anaga ku guulaysano hadduu eebeed insha allah waan mahadsantiin awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa jibriil cabdiraxmaan waxaan ka mid tahay ardayda dhigata macadka rajo waxaan nasiib u yeeshay inaan kasoo qayb galay sanadkan tartan aqooneedka ay qabato macadka rajo waxaan ah waxaan ka mid tahay liidarada waxaan tiimkii midnim group waxaan u rajeynaa guul insha allah waxaanahay magacii cabdicasiis maxamed xuseen kana mid ah ardayda dhigata macadka rajo education academy waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo sanadkan ardayda tartamayaasha waxaan u rajaynayaa anigoo ah team leader alilaal group waxaan u rajayaa tiimkii guul insha allah magacii waa caash cabdiqaadir waxaa ka mid ahay ardayda dhigata red educational academy waxaanoo furm gruubyada oo tartanka tartan aqooneedka maanta waxaa bilowday qortuurka waxaa rajeynaya si wanaagsan inuu nagu soo dhammaado sidoo kale gruubkeygana inuu guulaystaa rajeynaya insha allah magaciigu waa cusaam axmed maxamed ka mid ah ardayda macadka rajo waa ku faraxsanahay in yani sanad walba oo yani oo tartan inta la qabto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ii suurtageliyay inuu yani sanadkan ka mid noqdo ardayda raja oo tartanka ah sanadkan wuxuu ilaahay xataa ii suurtageli inaa oo yani aan ka noqdo liidhar hogaamiye waa samsam abshir cali maanta waxaa ku faraxsanahay inaan noo bilaabo tartan aqooneedkeena macadka rajo tartan aqooneedka waxaan waa liidarad waana ku faraxsanahay guruubkeyga waxaa la ramaas guul ayaa orajeynaya tartan aqooneedyadu waxa ay kaalin ballaaran ka qaataan hanaan u hadalka iyo codkarnimada ardayda